vietnam iyo maraykanku waa shuraako muhiim ah waxaan ku doodi karo waa in ay tahay wakhti xasaasi ah madaxweyne biden ayaa yidhi hadalkaasi intii lagu guda jiray kulankiisii ugu horreeyey kadib soo dhoweyn guul leh oo ka dhacday caasimadda vietnam ee hanoy halkaas oo kumanaan dada oo deggan magaalada ay daawadeen baabuurkiisa oo marayay magaalada dhexdeeda vietnam waxa ay sii wadi doontaa inay xoojiso xiriirka ay la leedahay maraykanka iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah kadib markii vietnam ay heshay madax bannaanideeda ayuu yidhi guyen fu trong oo ah xogayaha guud ee xisbiga shuuciga ee vietnam oo loo arko inuu yahay mas-uulka siyaasadeed ee ugu awooda badan leh ee sida weynna loo qadariyo vietnam waa saaxiib rafiiq laysku hadlayn karo iyo sidoo kale xubin aamin ah oo ka mid ah beesha caalamka ayuu intaasi ku daray midkoodna si cad ugama hadlin hamiga kordhay ee xukuumadda beijin amaba dhaqdhaqaaqyadeeda muuqda iyada oo loo marayo khariirad cusub si ay u sheegato dhul ay vietnam iyaduna sheeganayso dadka reer vietnam waxa ay doonayaan xiriir xooggan oo ay la yeelato maraykanka john kibri oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee golaha amniga qaranka ayaa u sheegay v o eda vietnamiiska waxa ay wadaagaan walaacyo badan oo maraykanku qabo hadday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca amniga ee gobolka waxaan wadaagnaa dano badan waxaan sidoo kale leenahay aragti wadaaga oo ku saabsan caqabadaha qaar oo ay ku jiraan habka habdhaqanka ee b r c runtii waa dhacdooyin la yaab leh oo soo maray tobankii sano ee lasoo dhaafay in la arko labadeenna dal oo si dhow u wada shaqaynaya tani waa tallaabo weyn oo ka timid ummad keliya oo xiriir la samaysay maraykanka sannadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo sagaashankii si taxadar lehna u hagaajisay xiriirkay la leedahay deriska awoodda badan ee waqooyiga ee shiinaha sannadihii ugu dambeeyey damaanaddaasi waa ay xoojisay trong iyo biden ayaa horey u kulmay trong waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee xisbiga shuuciga ee vietnam ee abid booqda maraykanka sannadkii laba kun shan iyo tobankii waxaana casho u sameeyey madaxweyne ku-xigeenkii xilligaas oo ahaa biden sare uqaadidda ka soo baxa shuraakada dhammaystiran oo loo gudbo iskaashi istaraatiijiyadeed oo dhammaystiran waa mid muhiima vietnam waxay tirisaa afar waddan oo kale oo heerkaasa kuwaasoo kale ah shiinaha ruushka hindiya iyo kuuriyada koonfureed vietnam waxay leedahay hannaan xiriir diblomaasiyadeed oo cad ayuu yidhi boling oo sidoo kale u shaqeeya barnaamijka koonfur bari aasiya iyo sidoo kale hindisaha daahfurnaanta badaha aasiya ee loo soo gaabiyo c s i s big tran oo ka tirsan jaamacadda qaranka ee singabur qaybteeda siyaasadda dadweynaha ayaa sheegtay in xiriirka uu ahaa mid loogu talagalay in la casriyeeyo casriyeynta rasmiga ah waxa ay awood u siin doontaa saraakiisha vietnam in ay la macaamilaan dhigooda maraykanka ayay tiri sanadkan waxaa loo arkaa wakhtiga ugu wanaagsan ee sidaas la sameeyo sababtoo ah waxay damaanad u tahay toban sano oo iskaashi buuxo ah iyo sidoo kale konton sano oo xiriir diblomaasiyadeed ah dib cusboonaysiinta ayaa keeni doonta iskaashi amni oo qoto dheer oo u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale ka go'naanta vietnam ee ah inay sii wanaajiso diiwaankeeda xuquuqda aadanaha